qadar waa ila salaamaya dhammaantiin bacda saxaafadda haddaad kegeen salaan kadib programkaas hadda aadna weydiisay adna aa hadda igu soo celceliso ka hadashay ninka horta kula hadlay anaga ma naqaano mana garanayo goob uu ka tirsan yahay telefoonkaana waa dhib badan yahay qof walbaba geed dhaladiis intuu la istaago telefoon dadka wahaya ma garan kuwa lala dirirayo cadowga qaybo kamid ahba laga yaaba xitaa telefoonka inay isaga hadlaan oo saxaafadda iska tahay ma garan waa gartay gobolka annagaa joogno ee magaalo madaxdii laga xukumay taliyaha guutada ciidamada gobolka jooga ee ku sugnaa degmooyinka na hoos imaadana ciidamadanada qaybo badan bay ka joogaan dad la xirayn anagu marka warqabno ciidamada kenya waxay kamid ahayd ciidamada amisom dalka kuturigeeda nabad ilaalinta ah ilaa koonfurta soomaaliya iyo xuduuda kenya haladeena qaybo kamid ay joogaan ayagii ciidamada soomaaliya oo cadowga la dirrayay baa iska xisoobay in badan dadka nabadiidka ciidamada la dirrayay kamid ahaayeen ayagii ciidamada soomaaliyeed iskaashanayana ciidamada dalka ka howlgalayay kamid yihiin cadowga inaan dalka ka wada shaqeyna waa laga midhaysnaa qodobkaasi waa jiraa yaradqaaq iyo shaqo iyo iska howlgallo marka hawsha hadda soconaysa maxay tahay hawsha soconaysa waxa waaye nimankii nabadiidka in yaroo kooban dalka ku saaray in dalka laga sifeeyo oo dadka la samata bixiyo amnigana la sugo nabad iyo horumarna loo gudbo qodobka hadda barnaamijka uu ku wajahan yahay saa wey taas marka mid aan ka warqabna maahan waa barnaamij qof shaksiyan uu jeebkiisa kala yimid taliya ciidamada ee gobolka mar haddii aan isla joogno waa gartay taliyahan la xiray halkee lagu xiray baa laleeyahay
aniga afkaadaada iigu horeysa waxaas wax jira maaha ma garan
waa gartay in taliyihii ciidanka ee dawladda kenya ay xirtay baa warar ku sheegayaan warkaa war jira ma ahan ceel waa haddaan isla hadlayna qaybo kamida buulaxawa waa isla hadalnay luuq waa isla hadalnay buurdhuba waa isla hadalnay gobolka baar dheeree degmo la yidhaahdo markii laga reebo inta kale ciidamada nadaas jooga kama warqabna marka barnaamijkaas midna soo gaarayna maahan waa mid aan arrintiisa aysa fadhin cadowga in dalka laga sifeeyo oo ciidamada ay howlgalaan oo dadka la samata bixiyo waktiyada kulub oo iska abaaraha ku jiro nimanka dadka ay taageen xixunka burcadka oo nabadiidka ah barnaamijkaasna ciidamada afrika madaraanida dalka jooga ciidamada soomaaliya nabadi waa kamid jooga shaqada iyo howladina xoogeeyaan jirin cid kastoo soomaali ah ee laga qayb qaatay waa soo dhaweyna waa gartay dhaqdhaqaaqyada hadda gobolka ka socda ee ciidanka xooga iyo iyo kuwa amisom ee kenya ay wadaan halkee wax marayaan hawshaas adiga waxayd keliya dhaqaaqeedaanimo laakiin beernimaas iyo barnaamijkaas dalka inta ka dhimada nimankaas nabadiidka ay joogto waa in laga sifeeya oo qodobada go-aankeeda mar horaa la qaatay oo waa mid horey u jiray laakiin dhaqaaqii iyo xilliga la bixi lahaa iyo waktigeeda xilligeeda iyo waktigeeday noqonaysaa go-aamadaas waa waa barnaamij xaaladeedana waa
waa gartay marka ciidamadu halkee ku baxayaan waxay ku baxayaan ciidamadu bar kasta oo ay joogaan nimanka nabadiidka ee cadowga dadka la dirirayay iyo dalka iyo dadka iyo diinta intaba banaystay inay la diriraan baa ka go-an dadka soomaaliyeed ee dalkan joogo cid kastoo marka soomaali sheeganayso ilaa mas-uuliyiinta heer dawladeed ilaa odayaasha dhaqanka culamaa udiinka hooyooyinka cid kasta oo danaynayso cadowga inta laga sifeeya in barnaamijkaas ay laga qayb qaatan marka waa faafisaan waa soo dhaweyn waa gartay howlgaladu marka waxa weeye ilaa degmada baar dheere oo dhanka koonfurta anaga nooga aadan metirka adiil boqol iyo sonkon kilomitr ka ah iyo ilaa jubbada dhexe oo nimankaas ay joogtoogaan dhowr magaalo oo iyaguna dhanka galbeed ka jirto jubbada dhexe sida afmadow oo kale iyo tusaale ahaan ageeri tuulooyinka ah danahaasna waa joogtoogaan nimanku dhanka ambarkool iyo bayn adiga tuulooyin iyo burburbuur ay ka jirjoogaan goobaha markaa yaryar oo ay joogtoogaan in laga sifeeyo ayaga dalka laga dhameeyo dadkana nabad iyo nolol loo raadiyo barnaamijku saana ku wajahayna waa gartay laakiin baar dheer intaanan la gaarin oo dhowr jeer aad sheegteen inaad ku baxaysaan haddana weli ciidanku uusan tegin amaba dhankeeda uusan abaarin meelo kamida caasimadii gobolka oo afar sano ka hor aad qabateen baa al-shabaab soo weerarayaan oo deegaano hoose garbahaarey al-shabaab baa weeraro hadda kusoo qaadaya maxaa kaga jawaabaysaa adeer waa runtaa qodobadaas hadaa ka jiro buulaxawo iyo anaga waxa weye sideetan kilomitr inta noo dhexayso dhulka noo dhexeeya dhowr tuulo oo yaryar baa ku taallo dhowrkaa tuulo oo ku taallo aan magaceeda marka waanaa ma degano laakiin buulaxawo iyo anaga inta noo dhexayso waa jidka shantaraalka oo gobolka soo galo oo buulaxaw kasoo baxa weyo tuulo yaryar oo duurka oo ilaa soddon kilomitr labaatan kilomitr noo jiro safaray ku imaadaan oo iyaga oo tuuga oo jeedka taagtaagan oo baabuurta shacabka celinayo dadka dariiqyada u taagan oo ummadda iska baaranayo meelahaas istaagaan ciidan marka dawladeed oo gaadiid wato oo guurhayana haddee toban nin iyo shan nin iyo labaatan nin iyo wax lamid oo duur taagan ma ka daba lugeyn karaan oo barnaamijkaas meel keligood looma dhigaayo magaalooyinkii waaweyaana waa kuwa gacanta lagu hayo iyaguna waa joogaan oo dalka kama haysa dhamaan weli waxbaa meelaa taagtaagan ma garan waa gas midda dhaqaaqa iyo xiliyada badan oo la sheegsheegeyna waxa aan ka shaqeynayna waa iska xaalad militari iyo xaalad ciidan ah amar baa dhacaya haddana mid kale ka daba baxayo isbedelaa dhacayo wuxuu wax raqiisa maahan waa wax go-ayd iyo hawlo badan iyo administration iyo gaadiid iyo ciidan iyo shidaal iyo daawo iyo saanad iyo wargram u baahan oo waktigeedu uu oslaan karo ama uu daba dheeraan karo ama xilli kale laga ballami karo meeshii adiga lagugu ballabiyey meel ka bedelan ba haddii loo baahdo howlgalkii shaqada ay ka dhacaysaa taas marka isbedeladu sida ay u dhacayaan sida aydaa wey Een, eh, goorma ayaad ugu dambeyn eh, degmada baardheer ee ciidamadu ay qabanayaan waa xilligaa laguma dhigi karo laakiin diyaargarowgaasaa jiro diirayira warar baa sheegaya in eh, maamulka kumeel gaarka ah ee juba iyo etoobiya iyo kenya ay qorsheenayaan in iyagoo wada socda ay baar dheere qabtaan marka eh, ciidankii xoogga dalka ee gobolka gedo arrintan ilaa iyo hadda mm, tallaabo ku aadan muxuu qaadi la'yahay nimanka horta cid kaste oo muslim iyo gaal cid kastaba ha noqotee ciddii la dirirayso shabaab annaga waa soo dhaweyneynaa wada shaqayn baanu yeelanaynaa awalna aan lahayn annagaa dagaalka gelaynay adinku noo kaadiya ama adinku u kaadiya annaga aadayna maaha barnaamijku qolada hadda jabo ood sheegaysana maamuladu ayagu hadday rabaan ha kala fogaadeen ama wax oo dhex yaallo ama madow ha jireen oo eh, xe- wada shaqayn iyo xiriir iyo had- hadday rabaan ha ku kala fogaadeen oo wax uun kala tirsanaa haba jireen laakiin cadowga in lala diriro way ka midaysan yihiin maamulka jubbo waa raggii halkii waxaan ka qayb qaatay ee ilaa waqooyi kasoo dagaalamay Eh, kenya qaybo kamid a ciidamada ku tababartay kamid ah ilaa kooxoorta soomaaliya oo eh, caasimada ka howlgalay qabtay qaybo kamid a weyo cadowga kula diriray Eh, marka isku ciidan baa nahay laba ciidan ma kala neyn Eh, isku cadowna waa nahay hadafka aniguna halkaa hadaf weyo Eh, taas marka wax dhib badan ma ah waa barnaamij annaga shaqa noo taalo way ku lugano